meesha waa qof waxaa ahay oo haddana iska cuuriyaan ah qof dhamaystiran ma ihi marka qof cuuriyaanna waa dareemi kartaa dhibaatada ay ay qabto dadka lixaad kalaayaaba say rabaan baheleenba qof cuuriyaanna xaggayba kasii jirtaaba marka alxamdulilah ilaahay qadartiisa igu dhacday meeshaasaana waxaa ku noqday xagadheer qaxootiyaasha labada kun sideediyaa aan kasoo qaxnay soomaaliya labada kun sagaalkiina saanaaba noqdaba waa hooyo ayaan cabdi maxamed oo sagaalkii biloodii ugu dambeysay ku nooleed magaalada mombasa waxay kasoo guurtay xeryaha qaxootiga ee xagardheere xaalada nolosha oo aada ugu xumaatay haatana xaaladu intaasi way kasii daran tahay nolosha walahi aaday u adkeed qof curyaan helayni oo haddana ilmo yaryar haysta xaaladdu adkeed xagadheer markii horena waa ogaay xaaladeeda haddana baa soo joogno kadaaliku waxay dhaanta mala waaba kaxagka oo kasii xag jirtaahoo gurikiraha la degan yahay gurikiraha la iska dega la degan yahay kelidaa la iska rabaa korontadiyaa la iska rabaa wixiina ma haysatid mararka qaarna banaanka lagu saaraa aad diyaar u tahay wixii aad iska bixi weysid ilaa guriga adu ma lihidin marka xaaladda ilaayaa fududeeya hooyadani oo lix caruur dhashay naafanimadan kumaysan dhalan laakiinse waxa ay naafowday kadib markii labada lugood laga jiray xaalad caafimaad oo aada u liidata oo la soo dariistay dhakhaatiirtuna u sheegeen laba daran kala dooro in lugaha lagaa jiro oo aada noolaatid iyo in xanuunka kugu dhacay uu jirkaada inta kale uu kusii faafo nairobi sida la iigeeyo nairobi markii la iigeeyo dhakhaatiirta way fiifirsheen gabadha umulmiya ahaa umulaa ahayba markaasaan dhalaba soo maahan umulmiya ahaa cunuga ilmihi yaray aaw ilmaha yara xaga dheer oo soo tagno maxaa looga reebay dhakhaatiirtii oo istaalka iga qaaday aa diiday hal qof aan raaci kara ciyaalka abooda ay raacay istaalka lageeyey bis lugu intaa sii socon wayba kasii dareenba way madoobaadeen dhacaanaa ka socday istaalka markaas soo tag marka xilin dhakhaatiirta saas ay fiifiriyeenba waa in la jaraa gabadha lugahan waa in laga jaraa birri ama maanta in laga jaraa haddaan la jarin lagu sii u yaalaan oo korkaan kale ay noqonaya qoyska hooye ayaan cabdi maxamed oo ku nool mid ka mid ah xaafadaha magaalada mombasa gaar ahaana xaafadda jani ayaa waxay ka kooban yihiin lix caruur ah oo isugu jira afar wiil iyo laba gabdhood xaaladoodan soo indhaindhaynana aada bay u liidatay gurigan ay degan yihiin kelidiisa waa lagu leeyahay sagaalkii bilood ee ugu dambeysay noloshana waxay ku dabaraan ma haystaan waxay dariska ka helaan mooyaane sheekh cusmaan macalin farey oo ah macalinka qur-aanka ee xaafadda ayaanu si aan wax u ogaana xaaladda qoyskan wax ka weydiinay annaguna haddaanu nahay nahay dad muslimiina oo darisa oo aqoon u leh waxaanu sheegaynaa oonu caddaynaynaa dadka ilaahay wanaagay khayrka faray inay u ixsaan falaan oo maantay dhibka haya ay ka koriyaan ayagana ilaahay u maalinta qiyaamo ka koriyo dhibka qiyaamo ilaahay ka koriyo ilaahay qur-aanku wuxuu ku leeyahy wamaa tuqadimu li anfusikum min khayrin tajiduhu cinda allah kolley waxaad hormarsataan waa wax idinkaga horeeya adinka akoonkiin aakhira idin gelayaan qofka ilaahay awood u siiyey waxaan u sheegaynaa aan ku boorinaynaa qof kastoo muslima ama waxgarada ama maanta u garaabaya qofka iyo awlaadda ilaahay siiyeysa waxba uga oolin inay u ixsaan sameeyaan waxay u awoodaan oo ixsaan iyo wanaagana maxamed cabdi bowtaan warbaahinta star magaalo xeebeedda mombasa